Qoysaska ku nool kaamka qabnaya ee magaalada Beledweyne ayaa la gaarsiiyay deeq biyo ah. Deeqdan biyaha oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan boqol qoys ayaa waxaa soo sadaqaystay walaalo qurba joog ah. Cabdicasiis maxamuud Muude oo wakiil ka ahaa deeqdan biyaha ayaa ka waramaya.
oo ka timiday hooyo soomaaliyeed ee maama aamino ilaahay kheyr ha siiyo ee bedelkeeda bedel kheyr qab ilaahay ha ugu bedelo ee meeshay ka soo bixisay bedel kheyr qab ilaahay ha ugu bedelo ee deeqdan biyaha maanta waxaa ka faa'iidaystay dad soomaaliyeed oo dan yar ah oo barakacyaal ah oo ku nool magaalada beledweyne ee waxaan keennay mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada ee dadkaas ayaana ka faa'iidaystay deeqdaasi biyaha maanta ee aad u baahi qabay iyadoo lagu jiro tobankii dhexe ee bisha ramadaan lagu jiro een aad ugu faa'iidaysteen aadaanan ugu mahad celinayaa maama aamino dadaalka dheer iyo juhdiga dheer ee gelisay een xilliga adaga lagu jiro qoraxdu aad u kulushahay ee bishii soon oo een lagu dhex jiro ee qeybihii dhexe marka aadaan ugu mahad celinaynaa dadaalka dheer iyo juhdiga dheer ee gelisay ee dadka siday maanta ee u soo waraabisay ee halkan dadkan oon ayaa aad ku hayay ee waa dad barakacyaal ah ma heli karin biyo macaan badan oo nadiif ah xillina qoraxdu ay kulushahay een xilliga hadda lagu jiro magaalada beledweyne ee ka jirto biyo laan ee dadku ayna heli karin biyaha macaan taas ayaana sabab u ahayd in maanta maama aamino dadkaana sooman ee maanta biyaha u keento aadaan ugu mahad celinaya dadaalka dheer iyo juhdiga dheer ay gelisay iyo waqtigay gelisay siday dadkan u heli lahaayeen deeq biyaha oo noocan oo kale ah aadaan ugu mahad celinaya hooyooyinkii hadlay ee aaday u duceeyeen aaday ugu mahad celiyeen Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan biyaha ayaa ka mahad celiyay.
ayna soo deeqda ay biyaha ayna soo gaarsiiday waana uga mahad celinaynaa way mahadsan way mahadsan tahay Ee, muxuu ahaatay walaalkay cabdicasiisna wouna soo gaarsiiyey isna waan uga mahad celinay dhammaan way mahadsan tahay khayr badan allaha siiyo ijir iyo xasanaad allaha siiyo ummaddeeda baari allah uga dhigo bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa aamino waxaan ku suganahay kaamka qabna la yidhaaho biyahan baahi badanaa noo hayso intaas hadda kaamka ku joogto oo maxaan ku kuu sheegaa naflaha hal dameerahay dhaansadaan kunka shilinka ninkaan haysana caalka laga soo sii maha walaashay aaday u mahadsan tahay khayr allaha siiya allaha kaba abaal waraabiyo aan qariyo adduun allaha ka abaal waraabiyo meesha kaamataa allaha ka waraabiyo khayr allaha siiyo madaxeeda allaha raajiyo waa biyo waa u- waa u baahnaynay waana mahadsantihiin khayr buuxa allaha idin siiyo kurtiina laba khayr buuxa allaha idin siiyo midda soo wixii soo dalbayna allaha kor u qaado wixii cadowga allaha ka qabto Deeqdan biyaha ayaa wax badan u tari doonta qoysaska danyarta ee ku nool kaamka qabno maadaama kaamka uu ka fog yahay ceelasha biyaha laga helo.